wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada galmudug ayaa magaalada dhasmareb uga furtay tababar muhiim oo diiradda lagu sareeyo xakamaynta iyo kahortaga caabuqyada faafa ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka galmudug tababarkan socodda muddo dhowr maalmo ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya tiro kamid a shaqaalaha caafimaadka ka howlgala xarumaha caafimaadka ku yaala deegaanada galmudug ujeedka tababarkan ayaa in kor loo qaado awoodda shaqaalaha caafimaadka la tacaalaya xakamaynta adeegyada degdega ah gaar ahaan caabuqyada sida fudud ku faafaa ugu horreyn ayaa waxaa ka hadla furitaanka tababarkani madaxa wakiilka caafimaadka ka hortaga xakamaynta cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka kiriin cabdi aadan isagoo la sheegay in tababarkan qayb ka yahay dadaalada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka jirto sida la hormaraa tayada shaqaalaha caafimaadka deegaanada soomaaliya degto
salaan kadib waxaan rabaa inaan inla wadaago traininkan la qaban rabo oo ah infection prevention and control xakamaynta iyo kahortaga caabuqa oo shanta maalmood soo socota aan qaadan doono hadduu ilaa raalli ka noqdo wuxuu ka kooban yahay laba qaybood ama laba seshanoo waaweyn seshanka koowaad wuxuu xoogu saari doonaa infekshanada caadiga ah iyo kahortagooda iyo maarayntooda labada maalmooda u dambaysan wuxuu xooga saari doonaa west management wasakda laga soo saaro xarumaha caafimaadka sidii loo maarayn lahaa ayagana ay yihiin kuwa ugu badan ee khataraha caafimaadka kaalin weyn ee ka geysta marka anoo wakhtiga baykhaaminayo marka waxaan rajayn doonaa insha allah inaan kala faa'iidaysan doonno
madaxa caafimaadka hay-adda yunisef ibraahim cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay in ay qayb ka yihiin dadaalada lagu doonayo in lagu hormariyo adeegyada caafimaadka deegaanada galmudug
facekan waa face onkii aan ku qabanayno dhuusmareeb hadduu ilaa yidhaahdo waxaa jiri doonaa iyadana face two aan rajaynayna inuu ka dhici doono gaalkacyo next week ujeedka guudna sida doctor cabdikariim iyo dhammaan tiimka ay sheegeen ay tahay maarta in la hormariyo markii laga hadlayo i b c i b c waxaan isleeyahay dadka muhiimadiisa iyo marka laga sheekeeyo dhammaan waa isla wada ognahay maadaama aan kuwada jirno fidliga caafimaadka laakiin haddana markaa fiirisid qaabka implementationkiisa marka laga hadlaayo xoogaha facility levelka aadaan maarata waxyaaba badan standardkii loogu talagala aan ugu hooseyna waxaan rajeynaya hadduu ilaa yidhaahdo shanta maalna halkaan joogno inaan kala faa'idaysan doonno agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed oo tababarka fura ayaa dhankasta sheegay in tababarkan qayb ka yahay dadaalada joogtada ee wasaaraddu ku xaqiijinayso in la helo shaqaale caafimaad oo u diyaarsan ka hortaga cudurrada faafa sida jadeecada shambiyoodka iyo kuxela midkaa
salaan kadib waa maalin kale sharaf leh oo ka mida maalmaha aan ku horumarinayno aqoonta iyo tayada shaqaalaweynaha wasaaradda caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha kala duwan kanina maanta waa ugu sii muhiimsan yahay wuxuu ku saabsan yahay i b c infection prevention and control waa labo qaybo ka kooban yahay oo ah prevention iyo control prevention iyo control waxaa horeeya prevention marka koowaad waxaana laka rabaa waa inaan ka hortagno haddii uu dhacana waxaan rabnaa inaan xakamayna la rabaa laakiin marka koowaad boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan awooddeenna waa inaan saarno ka hortag in lala yimaado precautionski waxa allaala wixii looga hortagayay infection inuu ka dhaco xarumaha dhexdeeda
wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada galmudug ayaa qorsheynaysa in tababarada noocan lagu qabato guud ahaan gobolada galmudug si loo xoojiyo awoodda wax ka qabashada xaaladaha caafimaad ee deg deg ah shaqaalaha caafimaadka deegaanada galmudug